أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaku waa subax axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha tobanaad ee shawaal sannadka kun afar boqoltoddobiyo afartanka hijiri qodobbada wararka andalus saaka ee kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii soddon iyo toddobaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikh culus musharaxiin u taagan xilka madaxweynaha maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed ayaa si adag ooga hor yimid qorshaha guurguurta ee ku aadan maamulkaasi wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dowlo tasxiixaha u soo gebagabaysay macallimiinta iyo ardayda madaariista qur-aanka kariimka ee degmada ceelbaraf ee wilaayadaasi wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigta askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowladdiina u qabtay haweenka daaciyaadka ah ee ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadaasi mas-uul ka tirsan dowladda siriibiyadda ee kenya ayaa shil gaari ku galay mid ka mid a ismaamullada dalkaasi جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen laba xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin xaafadaha tawfiiq iyo bukriyey ee gudaha magaalada baydhabo waxaana weerar socday in muddo ah kadib allaha fadligii ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen labadaas xero iyagoona gubay dhammaan agabyadii cadowga u yeelay xerihii mujaahidiintu ay la wareegeen dhimashada hordhac ah waa laba askari oo murtadiin ah kuwaasoo lagu kala magacaabo cali dharaan iyo sidoo kale gubad galoole hubna waa ay soo khaniimaysteen mujaahidiintu sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee maayafuulka ee duleedka magaalada baydhabo dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii soddon iyo toddobaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikh culus wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaas waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalintii soddon iyo toddobaad ayuu galay dagaalka maraykanka iyo yuhuuddu ay kula jiraan iiraan waxaana jirtaa duqeymo maraykanka yuhuuddu ay fuliyeen saacadihii lasoo dhaafay oo ay ku beegsadeen magaalooyinka lagu magacaabo ardabiil iyo kohogye taasoo sababtay dhimashadii dhaawac sida ay sheegeen mas-uuliyiinta labada gobol wararkii ugu dambeeyey baxrayn wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi waxay tilmaantay in ay la tacaaleen gantaalo kaga yimid dhanka iiraan oo bartilmaameed gaar ah ahaa sidoo kalena waxay sheegeen in dadweynaha ay siiriga digniinta u yeeriyeen si ay u galaan goobaha gabaadka ah ayagoo sidoo kale sheegay in qaraxiile la beegsaday mid ka mid ah xarumaha dalkaasi balse faahfaahin dheeraad ah kama bixin khasaaraha ka dhashay nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ayaa iyaguna sheegay in ay la tacaaleen gantaalo lagu asqeeyey saacadihii lasoo dhaafay weliba aysan sii faahfaahin goobaha gantaaladaasi lala beegsaday iyo khasaaraha ka dhashay iiraaniyiintuna waxay ku dhawaaqeen in diyaarad daroon ah ay soo rideen taasoo ah m q sagaal xilli ay ku sugneed hawada magaalada isfahaan iyagoo adeegsanaya difaac casri ah dhanka yuhuudda wargeyska harteys lagu magacaabo ayaa sheegay in gantaalo iiraan ay soo riday ay ku dhaceen meelo bannaan oo ku yaala waqooyiga dhulka yuhuudda sidoo kale waxay tilmaameen digniino horle in la bixiyey markii la maqlay gantaalo kusoo wajahan koonfurta iyo waqooyiga dhulka yuhuudda ay xooga ku haysato maleeshiyaadka xisbullah ayaa sheegtay inay weerar ku qaadeen xero militari oo lagu magacaabo zer iid ayagoo adeegsanaya daroon weerar ah waxay sidoo kale sheegeen in laba jeer gantaalo ay ku garaaceen askar sahaynada ka tirsan oo ku sugnaa deegaanka ineta ee koonfurta lubnaan iyo meel u dhow degsimada malkiya waddanka kuweyt wasaaradda korontada waddankaasi waxay sheegtay in laba xarumood oo koronto iyo biyo-safayn ah lagu weeraray diyaarad daroon oo iiraan ay soo tuurtay taasoo keentay khasaar hantiyadeed oo weyn iyo in laba unug oo korontaha ay shaqada balse qof bani aadan ah oo khasaar ka soo gaaray ma jirin sidoo kale difaaca cirka kuweyt ayaa ka hortagay gantaalo iyo daroon iyadoo la maqlay qaraxyo ka dhashay howlgallada difaaca wasaaradda maaliyadda kuweyt ayaa waxay tilmaantay in daroon iiraani ah ay beegsatay xarunta wasaaradaha taasoo keentay burbur hantiyadeed oo xoogan oo gaaray war kale telefishinka iiraan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in gantaalo cusub loo diray dhulka yuhuuddu ay xoogga ku haysato wakaaladda wararka tisniim ayaa sheegtay in saddex qof ay ku dhinteen weerar ka dhacay ardabil halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen lubnaan marka xoogan ayaa laga dareemayaa dadka ku nool tuulada kartahati ee koonfurta lubnaan kadib digniin ka timid sahaynada wargeyska wall street journal ayaa sheegay in hanjabadaha donald trump ee ku aadan iiraan ay yihiin xeelad wadahadal oo lagu cadaadinayo xulufada ee walaalka bashiir muxidiin abu ayman iyadoo uu sii xoogeysanayo iska horimaadka military ee ka socda bariga dhexe ayaa wararka la xiriira khasaaraha dhinaca hawada ee u dhexeeya washington iyo tehraan waxa ay yihiin kuwo kala duwan wakaaladda wararka anadol ayaa soo xigatay ciidanka iiraan inay sheegeen inay soo rideen boqol afartan iyo lix diyaaradood oo aan duwayo lahayn oo maraykanka iyo yuhuuddu ay leeyihiin kuwaasoo noocyo kala duwan leh sida m q sagaal hormes heron iyo weliba orbiter iyo sidoo kale diyaarado dad saaran yihiin iiraaniyiintu ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay soo rideen laba diyaaradood oo dagaal oo ah nooca f soddon iyo shan halka taliska dhexe ee maraykanka uu sheegay in hal diyaarad oo keliya ay waxyeelo gaartay si deg deg ahna ay u degtay isagoo beeniyey inuu jiro khasaar weyn taliska dhexe ee maraykanka ayaa beeniyey sheegashada iiraan isagoo caddeeyey in diyaaradaha maraykanku si fiican ay u shaqaynayaan islamarkaana ay qayb ka yihiin howlgallada loogu magac carrada halyeynimada kala duwanaanshaha wuxuu muujinayaa farqi weyn oo u dhexeeya wararka labada dhinac iyadoo mid kasta uu isku dayayo inuu yareeyo khasaarihiisa islamarkaana buunbuuniyo khasaaraha cadowga xaaladda dhabta ah ee goobta dagaalka ayaa muujinaysa sawirka adag kuwa ay muujinayaan dhinacyadaasi kooxda ilaha furan ee aljaziira net ayaa soo ururiyey khasaayirka ugu muhiimsan ee dhinaca hawada ee maraykanka iyo yuhuudda intii uu socday dagaalkan kuwaasoo ay ku jiraan diyaarado si toosa loo riday iyo kuwo si kale u waxyeeloobay habka ururinta xogta wuxuu ku salaysnaa bayaano rasmi ah oo ka soo baxay labada dhinac gaar ahaan taliska dhexe ee maraykanka iyo warbaahinta lagu kalsoon yahay natiijadu waxay muujisay in isbahaysiga maraykanka iyo yuhuuddu ay lumiyeen shan iyo toban diyaaradood oo militari oo ay ku jiraan kuwa dagaalka iyo helikobtarada iyo weliba boqol afartan iyo lix daroon ah iyadoo aan weli la xaqiijin waxyeelada labada helikobtar ee ku sugnaa dhulka ciraaq iyo kuweyt labadii maarso difaacyada cirka ee kuweyt ayaa si qalad ah u soo riday saddex diyaaradood oo maraykan ah oo nooca f toban iyo shan ah balse dhammaan lixda duuliye ee saarnaa diyaaraddaasi way badbaadeen taliska dhexe maraykanka ayaa sheegay in dhacdadani ay dhacday intii lagu jiray dagaal firfircoon oo ay ku jireen weeraro ka yimid diyaarado iyo gantaalo iiraani ah labaiyo tobankii maarso diyaarad shidaal siisaa diyaaradaha kale ee hawada ee dagaalka ku jira ayaa ku burburtay galbeedka ciraaq kadib isku dhac hawada ah waxaana ku dhintay lix qof oo shaqaalaheeda ah iiraaniyiinta ayaa sheegtay weerarkaasi balse maraykanka ayaa sheegay in sababtu ahayd isku dhaca oo aysan ahayn weerar iiraan ay soo qaaday isla maalintaasi warbaahinta sida wall street journal iyo reuters ayaa sheegay in shan diyaaradood oo shidaal siya hawada lagu beegsaday weerar iiraani ah oo ka dhacay saldhigga amiir suldaan ee sacuudiga taasoo keentay dhaawac laba iyo toban askari oo maraykan ah diyaaradahan shidaalka bixiya ayaa aad muhiim ugu ah awoodaha hawada maadaama ay u oggolaadaan diyaaradaha inay hawada ku sii jiraan muddo dheer sagaal iyo tobankii maarso shabakadda c n n ayaa sheegtay in diyaarad dagaal oo f soddon iyo shan ah ay si deg deg ah ugu degtay saldhigga maraykanka kadib markii ay waxyeelo kasoo gaartay rasaas la tuhansan yahay inay soo rideen iiraan labaatan iyo toddobadii maarso wargeyska wall street journal ayaa sheegay in diyaarad nooca digniinaha hore bixiya iyo xakamaynta ayaa waxyeelo ka soo gaartay weerar gantaalo iyo daroon ah oo lagu qaaday saldhigga amiir sultaan ee sacuudiga tani waxay muujinaysaa in la beegsaday qalab aad muhiim ugu ahaa nidaamka taliska iyo xakamaynta howlgallada saddexdii abriil ciidamada maraykanka ayaa qiray in iiraan ay soo rideen diyaarad f shan iyo toban ah islamarkaana la helay mid ka mid ah duuliyaasha sidoo kale wargeyska the washington post ayaa sheegay inay askar ku dhaawacmeen laba helikobter oo black hawk ah oo lagu rasaasiyey intii lagu jiray howlgal samato bixin ay ku sheegeen iiraaniyiinta sidoo kale waxay sheegteen inay soo rideen diyaarad e ten ah halka new york times ay sheegtay inay ku dhacday meel u dhow marin biyoodka hormuus balse duuliyaha la badbaadiyey iiraaniyiintu waxay sheegteen inay soo rideen diyaarado daroon oo aad u tiro badan oo ay leeyihiin maraykanka iyo yuhuudda kuwaasoo lagu arkay hawada tehraan iyo gobollo kale diyaarada lagu magacaabo hermes israa'iili oo ah daroon muhiim ah oo awood u leh inay duusho soddon iyo lix saacadood loona adeegsado sirdoon iyo kormeer ayaa ka mid ah kuwa la soo riday mq nine riber oo maraykanka uu leeyahay oo ah diyaarad awood badan oo loo isticmaalo weeraro sax ah iyo ururinta xog sirdoon ayaa ka mid ah diyaaradaha la soo riday diyaarad kale oo lagu magacaabo heron israa'iili oo ah daroon muddo dheer duuli karta afartan iyo shan saacadoodna hawada ku jiri karta awood sare leh oo kormeeri gudbinba samaysa ayaa ah diyaaradaha la soo riday orbiter israa'iili waa daroon yar oo weerar ah oo isqarxisa loona adeegsado bartilmaameedyada gaarka ah ugu dambeyntii dagaalkan wuxuu muujinayaa in maraykanka iyo yuhuuddu ay si weyn ugu tiirsan yihiin diyaaradaha dagaalka iyo daroonka si ay u beegsadaan awoodaha militari ee iiraan halka iiraan ay isku dayeyso inay soo riddo oo ay yareyso awoodahaasi si ay u daciifiso gacanta sare ee hawada walaalka bashiir wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaraya ayaa sheegaya in saacadee lasoo dhaafay maleeshiyaadka xuutiyiinta ee yemen ay weerar gantaalaha ku qaadeen gudaha dhulka sahaynada balse ilaa iminka lama ogaa khasaaraha ka dhashay iyo halka ay beegsadeen gantaaladaasi wakaalada wararka iiraan ee tasniim ayaa sheegtay in koox cusub oo xiriir la leh iiraan logoona magacaabo kataiba jundi al karar oo ka howlgasha gudaha suuriya inay fuliyeen weerarkii ugu horreeyey oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu beegsaday saldhigga ciidanka maraykanka ay ku leeyihiin dalka jordan iyadoo howlgalkan uu dib u soo celinayo isweydiinta inay weli iiraan saameyn ku leedahay gudaha suuriya mahadsanid abusheyba musharaxiin u taagan xilka madaxweynaha maamul goboleedka gaallaraac ee koonfur galbeed ayaa si adag uga hor yimid qorshaha gurguurta ee ku aadan maamulkaasi warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya walaalkeen casaame carafaad murtadiintan oo kale ah maxamed aadan fargeeti oo horey usoo noqday wasiirka maaliyadda kooxda hurdada soomaaliya iyo shariif sakiin madaxa hore ee maamulka ashaadala diriirka ee koonfur galbeed oo hadda u taagan xilka madaxweyne ee maamulkaas ayaa diiday siyaasadda murtad xasan gurgurta ee ku aadan maamulkaas labadan xubnood oo ka mid ah siyaasiyiintii shalay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ayaa kooxda hurdada ku eedeeyey inay faragelin ay ku hayso arrimaha maamulka hurdada koonfur galbeed murtad maxamed fargeeti oo gudaha magaalada baydhabo ka hadlayey ayaa xasan gurgurta u baaqay inuu faraha kala baxo arrimaha maamulka koonfur galbeed waxa uu sharci darro ku tilmaamay magacaabis ay samaysay wasaaradda arrimaha gudaha kooxda hurdada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha kuwaas oo shakhsiyad iyaga daacaduha u soo magacaabay hogaamiyaal ku-meel gaar ah iyo guddoomiyaal degmo annaga waxaan rabnaa koonfur galbeed oo isku filan oo iyada tashanaysaan rabnaa madaxweyne madaxweyne adiga xukuumaddaada iyo guddoonka baarlamaanka shacabka koonfur galbeed iyo way maqlaaya oo markhaatiig ah ani waxaan u taaganahay koonfur galbeed oo iyada tashanaysa ma rabno waxaan sharci waafaqsanayn in magaalada xamaras looga soo yeeriyo ma rabno annaga waxaan leenahay dastuur dastuurkeen wuxuu dhigaa waa la ogyahay dastuurkeen inaan ku dhaqannaan rabnaa adna waxaan kaa rabnaa inaad dastuurkeenna aan ixtiraamtid martiaa noo tahay madaxweynaha inaad tahay haddii isbeddel dhacaayo dastuurkeenna waxaa ku qoran haddii madaxweynaha meesha uu ka baxo waxaa kusimo noqonayo guddoomiyaha baarlamaanka haddii guddoomiyaha baarlamaanka la waayo waxaa kusimo noqonayo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka sidaas darteed magacaabisyada ka imaanaya wasaaradaha arrimaha gudaha ee federaalka iyo xafiiska ra-isul wasaaraha ma noqonayo wax sharci ah waxaanu jecelnahay in sharciga lagu xisaabtamo oo lagu shaqeeyo
hadalkan siyaasiyiintan oo ka mid ah kuwa hadda u taagan xilka madaxweyne ee maamul goboleedka shaadala dherarka ee koonfur galbeed ayaa ku soo beegmaya xilli xasan gurgurta uu ku guulaystay inuu meesha ka saaro maamulka lafta gareen balse hadda siyaasiyiintan ayaa muujinaya khilaaf hor leh oo ku bilowday xasan sheekh iyo siyaasiyiintiisa mucaarasna lafta gareen mahadsanid casa wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowlo tasxiixa u soo gebagabaysay mucalimiinta iyo ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee degmada ceelbaraf ee wilaayadaasi walaalkeen faysal mahad ayaa warbixinta warkan eegaya
ceelbaraf waxaa si heer saraa loogu qabtay munaasabad si weyn loo soo agaasimay taas oo lagu maamuusayay takhriijinta dufcadii koowaad ee ka qalinjabisa xalqada loogu magacdaray caabidkii mujaahidka ahaa sheekh nuur macalin cabdiraxmaan allah u naxariistee kadib markii ay si guul ah u soo gebagabeeyeen dowro tasxiix qur'aan ah oo socotay muddo lix bilood oo xidhiir ah halkudhigga dowradan ayaana ahaa mid si qoto dheer u taabanaya qalbiyada weedha carabiga ah ee odhanaysa man lam yujawid ilqur'aana aathim oo macnaheedu uu noqonayo qofkii aan qur-aanka si tajwiid akhrin sax ah u akhrin waa dembiile munaasabadan waxaa ka soo qaybgalay culimmaa'udiin waxgarad macallimiin iyo waalidiin sidoo kale mas-uuliyiintuna goobjoog ayay ahaayeen kuwaasoo si wada jir ah ula qaybsanaya ardayda farxadda qalanjabintooda tirada dadkii ka faa'iidaystay ayaa gaaraysa kow iyo labaatan ruux oo isugu jiray qaar macallimiin ah iyo arday qur-aanka xifdiyey
بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السير في الضيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا فموسها فحاته شخص زكا شديدها لفه أجد قض بكات وبين رخو وشديد الانعام
waxaa si cad loo dareemayay inaysan tani ahayn keliya waxbarasho balse ay tahay iftiin qalbiyadooda ka ifaya martidii ka qayb gashay xafladdan ayaa u baratamay mahadcelinta alleh iyo maamuusida macallimiintii dowladda bixinaysay maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ee qabanqaabada iyo hirgelintaba lahaa iyo maktabka dacwada oo isagu howshiisii gudanayay waa nabad iyo warsan iyo waan ku faraxsannahay waxa la soo bandhigay ayuu hadalka u badnaa hase ahaatee aan idiin fasaxo qaar ka mid ah dadkii xafladda ka qayb galay oo dareenkooda ka hadlaya dowradaasoo socota muddo lix bilood ee haddana loogu magac daray caalimkii caabidkii zaa'idkii mujaahidka ee haddane xaafidul qur-aanka ahaa sheekh macala cabdiraxmaan allahu akbar sheekha ilaahi subxaanahu wa tacaala qabrigiisa u waasiciyo waan u ducaynaynaa macallimiinay waxaad hesheen nicmaad weyn nicmooyinka allah uu dadka ku galladeystana inta badan ma fahmaan
waxaa mahadsan wilaayada islaamiga ilaahay subxaanahu wa tacaala qulubteeda uu ku soo riday degmadan caalbaraf inay wax la keeno iyo wax la ysu soo qaado wixii ugu khayrka badnay ugu sharafta badnay ugu qiimaha badnay ummadu ay ku qiimoobaysa hadday qabsato in ilaahay subxaana wa tacaalaa wilaayada islaamiga qulubteeda uu soo geliyey ee ay keentay waxaa kaloo mahadsan mucallimiinta qiimaha badan ee ummadda indhaheedii ah markii loo keenay qabsatay qaadatay akhrisatay
markii xafladda la soo xidhay kadib idaacadda andalus ayaa la kulantay qaar ka mid ah raggii dowladda ka faa'iidaystay waxay ka warameen farqiga u dhexeeya shalay iyo maanta iyo qaabkii ay qur-aanka u akhriyayeen iyo sidoo kale iminka waxaa iska beddelay iyo ugu dambayn hadafkoodu wuxuu yahay waandhowahay waxaan joogaa degmada ceelbaraf magacayga mahad muxudiin nacsogow bilood waxaan baranayay qur-aanka kariimka ah tasxiixiisa iyo culumta wallahi isbedel weyn isbedelkaas waxaa ka mida lix bilood ka hor waxawaaye qur-aanka waan uun iska akhri jira mooyaane xukun ku jirana maanan aqaanin tasxiixna maanan haynin marka lix bilood kadibna maanta alxamdulilah rajadii waxay tahay maanta waxaan bartay inaan ummadda u gudbiyo insha allahu tacaala doctor cabdulaahi jimcaale layidhaah waxaan joogaa degmada ceelbaraf waxaan ka mid ahay ardadii wax ka baranaysay muddada lix bilood ah degmada ceelbaraf wax ku baranaysay oo dowladdaas ay ugu socotay oo loogu magac daray shaqayna sheekh nuur macali cabdiraxmaan maasha allah waa si weynaan uga faa'iidaysanay marka maasha allah marka dareenkeena ma soo koobi karo muddo lix bilood waxbarashada aan soo madana soo gebangebiynay oo xafladeena aan maanta taaganahay qur-aanka qariimkaana dadka bari jirnay qof walba biqadri daaqatiha un insi caada loo akhriyahay aan bari jirnay cumar cabdiraxmaan alxamdulilah aadaan uga faa'iidaysanay ilaa inaan ugu anfaco intaan ka helna wax weynaan dareemayna insha allah waa wax badanoo la faa'iideeyey mise bedel weynaa jira insha allah marka ilaahay na kuu gudbi allah naga dhigo ku camal fala kitaabka alle waa saaxiib aan laga daalin waa hanti aan dhammaan qofkii la fadhiistaa sharaf ayuu helaa mar kasta oo lagu celceliyana iimaan ayuu kordhiyaa qur-aanka kariimka ah waa dastuur rabbaani ah waa nuur ka ifaya samada iyo dhulka waa hanuun aan leexleexad lahayn oo lagu hago quluubta iyo nolosha aadanaha taariikhdu marag bay ka tahay in jiil kasta oo qur-aanka ku xirnaa uu noqday jiil hanuunsan leh akhlaaq sare leh aragti fog iyo mas-uuliyad culus sidoo kale bulsho kasta oo kitaabka ku dhaqantaana waxay noqotaa mid midaysan mid sharaf leh oo leh hoggaan suuban munaasabadaha lagu maamuuso dadka qur-aanka barta ama xafida waa kuwa ka tarjumaya qiimaha aynu siinayno kitaabka alleh iyo sida aynu u doonayno in jiilasha soo koraya ay ugu barbaaraan jacaylkiisa fahamkiisa iyo ku dhaqankiisa maanta marka aynu isugu nimid munaasabad noocan oo kale ah ma aha oo keliya xaflad la qabtay waa fariin cad oo ku socota bulshada oo dhan in qur-aanku yahay jidka guusha furaha horumarka iyo tiirka badbaadada adduun iyo aakhiro sidaa darteed qof kasta oo naftiisa u hebeeya barashada qur-aanka wuxuu dhab ahaantii doortay dariiq sharaf leh dariiq ay ku jirto liibaanta dhabta ah iyo guusha aan dhammaadka lahayn mahadsaned faysal wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari taa'iba oo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya askartan toobadkeenayaasha ah ayaa isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose kuwaas oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka maamulka ashahadla dararka isku magacaabay jubbaland daa'ibiintan oo ka koobnaa laba askari ayaa ka soo baxay dhufayska maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka janaac cabdileh ee duleedka magaalada kismaayo iyagoo wadahubkii loogu dhiibay inay ku dhibaateeyaan islaamka iyo ehelkiisa markii toobadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo sharaxaad ka bixiyey qaabkii ay ku yimaadeen dhulka shareecada islaamka lagu maamulo
magaalada la yidhaahdo kismaayo gaar ahaan janaac cabdalla tuule la dhaho oo hoos tagto kismaayo waxaan ka tirsanaa ciidamada ninka axmed madoobe ee murtadiinta anigu waa isaga soo baxay ilaahayaa mahadle alxamdulilaah magacayga waxaa la dhahaa siyaad mukhtaar maxamed insha allahu ilaahayna hadda waa iga soo bixiyo nuuraan usoo baxay inaan nuur usoo baxayaan dareemayaa insha allahu tan jirta ayaa taa ah bismillaahi raxmaan raxiim anigu waxaan ka imaaday kismaayo farxaddeedu waxa weyaan lama soo koobi kara aad bay badan tahay marka waxa weyaan ilaahay baa mahaddaas kale waxa weyaan meesha aan ka imaaday waxyaalo badan baa iska jiray dulmiyo badan baa iska jiray murtadiinta ilaahay baa iga soo bixiyey ilaahay baan ku xamdinayaa marka waxa weyaan tababar waan soo qaataa haa hub waan la nimadnahaa marka hub waan la nimadna haa adeer anigu hub waan la imid qori aaka iyo booshkiisaan la imid insha allahu qabada waxaa leeyihi wuxuu hayo dabka kala baxaa soo mahe an intaas intayda waa iskala soo tegi insha allah kaab insha allah maleeshiyaadka maamulka ashahadla dararka isku magacaabay jubbaland ee ay ku adeegtaan ciidamada kufaarta kenya maraykanka iyo imaaraadka ayaa inta badan soo gaara deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose gaar ahaan maamulka islaamiga ah ee ka howlgala duleedka magaalada kismaayo kuwaasoo marka toobadda loo qabta kadib loo lacageeyo hubka ay wataan lana siiyo xurriyad taam ah oo ay meel walba ku mari karaan mahadsaned bukhaari maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowladda kenya u qabtay haweenka daaciyaadka ah ee ku dhaqan degmada buuqa qable ee wilaayadaasi walaalkeen saadaq muumin ayaa warbixinta warkan eegaya maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey haweenka daaciyaadka ah ee ku dhaqan degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna haweenkan oo mucallimaad ka ah maraakiista iyo madaarista ku taalla degmada buqa qable ayaa dowladan diiniga ah oo socotay muddo afar maalmood ah ay ku qaateen culum kala duwan iyagoona ka faa'iiday cilmi iyo aqoon diineed oo anfacaya aayatiinkooda iyo mustaqbalkooda sheekh saalax axmed qadar oo ka mid ah culimmada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday fadliga cilmiga iyo faa'iidooyinkiisa waxaan ugu weyn nicmatul islaam waliimaan ayaa ugu weyn waxaan haysanno maanta ilaahayna siiyey waxaa ka mid a nicmatulqur'aan ilaahay subxaan qur-aankiisa ilaahayna baray ilaahayna makaniyin maanta aan fidinno aan ducaad ka noqonno waan marka dadkii sii barno allahaasaa mahad iskale xadiiska wuxuu ahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu nabi khayryadii ummadda wuxuu marka nabiga gacanta u geliyey dadka qur-aankii bartay dadkiina baraaya markaas marka mucallimaad baa tihiin ducaad baa tihiin daaciyaad baa tihiin marka diinta marka aan xambaarsannahay oo ilaahayna xilka naga saaray rag iyo dumarba in marka aan wada fulinno oon markaasi macnaha nin walba qaybtiisu ka qaato khaasatan idinka maanta waxaad marka aad iyo aad ugu habboon tihiin oo ilahayna aan ku mahadinaynaa dumarka maanta marka waxaa iyaga wax isfahansiin karo marka annaga maanta waxaa nagal rabaa hawshii marka gabdhihii markaasi macnaha muslimaadka ahaa magaalada ku noolaa deriskeenna ahaa qaraabadeenna ahaa wax fahamsiintooda iyo waxbaritaankooda iyo la tacaamulkooda runtii markaasi macnaha ragga idinkaa ugu filan jazaakuna allahu khayran idinkaa ugu filan idinkaa maanta markaasi mana hawshaa gudanaayo idinkaa hawshii marka hayo marka ilaha idinkugu kaalmaya awal marka waxaan idinku boorinayaa in qofka marka mu'minka ah mumina gabdha mu'minadda ah ay marka camalka ay samaynayso ixtisaab cala allah qofka in laka ajir ajir ka dalbado oo ilaahay ajir uu weydiisto camalka uu qabanaayo iyo hawsha uu haayo oo ilaahay ka xisaabsado ajir uga xisaabsado waa midda koowaad tan labaad waxaa le waxaan markaas boorinayaa asabru wataxamul qofka inuu sabar dulqaad yeesho inuu marka sabar yeesho dhanka kale waxaa madasha ka hadlay naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah guddoomiyaha golaha nuqubada ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraanna isagoona la dardaarmay haweenka daaciyaadka ah ee dowladda loo soo gebagabeeyey haweenkan waa haween juhdi badan iyo wakhti badan soo bixiyey laguna soo bixiyey haddana aan joogno mirahoodii inaan goosanno aan joogno waxyaabihii loo soo tarbiyeeyey loo soo carbiyey waalidkii dhalay ay u soo carbiyeen iyagoo hooyooyin noqday qaarkood iyagoo muxuu ahay gabdhaha qaarkood inay maanta wada haystaan sifaad daacilnimada inay wada haystaan iyadana dhimco gooni ahoo xusid mudan waaye waa wax lagu faani karo kadaalika kuntum min qablu famana allaahu calaykum hadda waxyaabihii xilliyadii aan soo dhaafnay waxaan ahayn iyo maanta la jooga markii muqaarana loo sameeyo shukrin ayaa nagu waajibaysa inaan allah ugu shukrino subxaana wa tacaala waxaan haysanaa nimcadii furaheedii waan helnay inaan hore u tallaabsanno waa lagama maarmaan waxaad ku dareemi kartaa xafalaadka dhacaayo maalin walba buqa qablo waxaad maqlaysaa macadaa la soo xiri dowraa la soo xiri maxadaa la soo xiri insha allahu tacaala si gaara ayay ani ii farax gelisaa insha allahu tacaala hadafka laga lahaa haweenkaani in la tacliimo waxaa ugu horeeya in gabadha diinteeda xaniifka ah diin saafi la baro waad hesheen alxamdulilah qaar ka mid ah haweenka daaciyaadka ah ee dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyey dowladda iyo sidaa ay uga faa'iidaysteen annagoo ah gabdhihii ducaadda ahaa ama daaciyaasha ahaay ee ku noolaay maxaafadada buqa qable waxaa noo soo dhamaatay dowro dowradaas aan ku soo qaadannay mawaadiic kala gedisan waxaa ka mid ah dowradda aan soo qaadannay qodobka koowaad oo ah dowrul mar'ati fii islaaxi almujtamac qodob muhiim ayuu ahaay aadaan loo faahfaahiyey waxyaalo badan ayaana ka soo baxay qodobka labaad oon qaadan waxay tahay macnaha si wax loo daraasiyey ama wadooyinka wax lagu qaatay macnaha oo lagu bixiyo qof macalinka ah midda qodobka saddexaad oo ah acmaalu ahluljanna iyo acmaalu ahlunaar camalka ahlujannada iyo camalka ahlunaarka ah asana aayado iyo axaadiis waxyaalo badan ayaan ka faa'iidnay aan ka qaadanay qodobka afaraad oo ah ashucuur bilmas-uuliya in la dareemo qofka mas-uuliyadda saaran tan ugu dambaysa oo ah tawjiihaat alcaama tawjiihaat alcaama waxaa ka mid ah marka inay gabdhaha muslimaadka ah ee daaciyaadka ah ee ku nool degmada buqaqable ay saaran tahay mas-uuliyad aada u weyn oo ah inay ka qayb qaataan dacwada islaamka ayna dadka gaarsiiyaan sida madaariista iyada iyo macnaha al-amru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar dadka oo maxay kheyrka loo sheego soo allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa ugu tilmaamay taasoo macnaha qaadanayna dowladaas oo noo socotay ilaa afar maalmood dowladaas waxaa noo keenay oo noo soo derisiyey macnaha aan ka faa'iidaysanay maktabu dacwa allah subxaana wa tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu macnaha u saaro miisaankooda xasanaadka ah wixii dembigoodan allah subxaana wa tacaala uu dhaafo annagoo allah subxaana watacaala ugu mahad celinayna kadibna ugu mahad celinayna maktabu dacwa maxay ahayd allah subxaana watacaala annagana hanaga dhiga kuwii mas-uuliyaddaas qaaday oo macnaha dadka ilaahay subxaana watacaala diintiisa gaarsiiya dowradan ayaa qayb ka ah dowraadka kala duwan ee ka socda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee maktabka dacwada u qabanayo bulshada qeybaheeda kala duwan mahadsanid saadaq ugu dambayntiina mas-uul ka tirsan dowladda siliibiyadda ee kenya ayaa shil gaari ku galay mid ka mid a ismaamulada dalkaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay dhaceen shil baabuur oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca mid ka mid ah shilalka oo si gaar ah uga dhacay tayita tafeta oo ku teedsan waddada mombasa ayaa waxaa galay gaari uu la socday agaasimaha guud ee dekadaha dowladda kenya ninka lagu magacaabo kabtan william karuto mas-uulka kenyaanka ah ayaa shirka galay xilli uu la safreeyey qoyskiisa qoraal uu soo saaray maamulka dekadaha ee dowladda kenya ayaa lagu xaqiijiyey dhacdada waxaana inta la hubiyey ku dhintay gabarh uu dhalay sargaalkaasi halka inta kalena xarumo caafimaad la geeyey dhanka kale dad badan ayaa ku dhammaaday shil baabuur oo ka dhacay waddo mashquul badan oo isku xirta magaalooyinka nairobi iyo nakuru ee dalka kenya shilka oo ay ku dhinteen kow iyo toban qof ayaa yimid kadib markii gaari ay saarnaayeen uu ku dhacay gaari xamuul ah oo marayay degmada gilgil ee ku teedsan jidka mashquulka badan ee isku xiray nairobi iyo nakuru taliyaha booliska degmada gilgil oo warbaahinta maxalliga ah la hadlay ayaa xaqiijiyey in dadka dhintay ay isla goobta ku naf waayeen gaariga rakaabka ah ayuuna sheegay inuu ku dhacay gaariga xamuulka ah mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu